Magaalada Jigjiga ee dowlad-deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayay heerka qaab-qoraalka ee sharciga qoyska oo la waafajinayo shareecada Islaamka. Waxaa soo qaban qaabiya Hay'adda Carruurta ee Save the Children. Waxaa ka qayb galay kulanka Culimo Udiinka, xafiiska cadaaladda magaalada Jigjiga iyo Golaha Sare ee Islaamka. Maxamed Cabdullaahi Yuusuf oo ka socday Hay'adda Carruurta ee Save the Children ayaa ka warramay ujeedka ay kulankan u qabteen.
Ee wada tashi ku saabsan ee maxaa la yiraahdaa family law ga ama maxaa la yiraahdaa ee arrimaha qoyska. Ee family law gani waa draft buu ahaa ama qabyo qoraaleed buu ahaa. In badan baan soo qabanay adigu saddexdii sano iyo afartii sano ugu dambeeyay hay'adda Save the Children iyadoo kaashanaysa maxaa la yiraahdaa mashruuca Irish Aid la yiraahdo ayaan qabanaynay. Dabcan ee steebyo kala duwan ama marxalado kala duwan kala duwan buu soo maray. Waxaan isugu nimid dhammaan ee culimo udiinka maxaa la yiraahdaa deegaanka ee xafiisyada kala duwan ee bahwadaagta sida xafi- xafiiska arrimaha haweenka iyo maxaa la yiraahdaa odayaasha ay wax ka go'aan. Marka dooda maanta waxay ahayd habkii ee qo- qabyo qoraalkani uu noqon lahaa mid maxaa la yiraahdaa la finalize gareeyo ama mid la dhammaystiro. Marka maantana doodii way bilaabatay wayna noo socon doontaa adigu ilaa ay ka soo baxdo ama la dhammaystiro maxaa la yiraahdaa draftigan. Waxaa la rabaa in la soo saaro ee sida deegaanada kale ee deegaanada ee heerarida iyo maxaa la yiraahdaa oromada waxaa jira maxaa la yiraahdaa family law wax la yiraahdo ku saabsan maxaa la yiraahdaa shareecada maxaa la yiraahdaa muslimka marka tii oo kale ayaan rabnaa anagoo ka tegin maxaa la yiraahdaa shareecadii ee maxaa la yiraahdaa sharcigii iyo shareecadii labadooda iswaafaqsan in laga soo saaro maxaa la yiraahdaa nidaam ee lagu dhaqmo ay maxaa la yiraahdaa qoysaska deegaanka Soomaalida ay ku dhaqmaan marka weli doodii baa noo socoto Kulankan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii heerka qaab-qoraalka ee sharciga qoyska loo dhammaystiri lahaa iyadoo la waafajinayo shareecada Islaamka.